galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa galab sabtiga bisha maarso ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa afar waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogkeena v o a somaali com saacaddu afrikada bari haatan waa afartii galabnimo waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo gebagabeeyey safarkii uu ku tegay kismaayo islamarkaasina bogaadiyey howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ay ka bilaabeen halkaasi anigu ma diidani laakiin qofka waxaa la leeyahay waxaa lala wareegayaa hantida uu maamulo ama loo haayo haddii uu maamulo hantidaas waxaa dhici karta inuusan lahayn asagu hantii uusan lahayn uu maamulaya keliya qofkii maskiinka ahaana uusanba ogeyn ninkaan waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan baarlamaanka soomaaliya oo maanta mar kale ka dooday sharciga la dagaalanka argixisada ee horyaalla hambaliyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii
deegaankan dib u xoraynta si fiican ayay uga socotaa waa degaan runtii dadkiisuna
maraykanka ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay kaalmo cusub oo gargaaro milatari oo loogu talagalay dalka ukrain taasi oo dhan afar boqol oo milyan sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda antony blinken blinken ayaa sheegay in kaalmada milatari ay ka kooban tahay rasaasta madaafiicda goobta iyo nuocyo kale ee huba blinken wuxuu intaas ku daray in kaalmadaasi sidoo kaleeto ay qayb ka yihiin taageero dhinaca tababarada ciidamada dalkaasi ukrain madaxa hay-adda tamarta nuclearka ee adduunka rafael grosia ayaa waxa uu ku sugan yahay iiraan iyadoo la filayo in wadahadal uu la yeesho madaxweyne ibraahim raisi iyo saraakiil kaleeto kadib markii la helay walxaha yukreniyanka oo lagu teeyey xeer ku dhow xeerka hubka booqashada oo laba maalmood ah ee grosia ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo hay-adda uu fadhigeedu yahay magaalada vienna ay raadinayso iskaashi ballaaran oo iiraan ay kala yeelato howlaheeda nuclearka grosia ayaa yimid iiraan jimcihii shalayto ilo diblomaasiyadeed ayaa waxa ay sheegeen una sheegeen a f b inuu la kulmi doono ra-iisi inta lagu guda jiro safarkiisasi markaasi dib uu ugu bilowdo wadahadalka shaqada atomiga ee iiraan iyo islamarkaasi in dib loo soo celiyo xiriirka heerka ugu sarreeya iiraan ayaa beenisay inay doonayso inay hesho hub nuclear ah waxaana ay sheegtay in aanay samayn wax isku day ah oo ay ku tayeynayso yuraniyumka in ka badan boqolkiiba lixdan saraakiil maleeshiya ayaa maanta sheegay in ku dhowaad afartan kun oo qof ah ay ku qasabtay in ay isaga cararaan guryahoodii oo ku yaalla koonfurta gobolka johor sababo la xiriira daadad xoogan ugu yaraan afar qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen daadadkaasi mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ka badan laba boqol oo hooy oo kumeel gaar ah in loo sameeyey dadka iyagu ka tegay guryahooda maxamed nuur saad oo ka mida dadka degan johar ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in ay u diyaargaroobi jireen mar walba xilli roobaadka bilaha novembar iyo disembar hase haatee hadda aysan diyaargaroobin jawiga oo la saadaalin karin awgees taasi oo keentay jahwareer warkiina dhegeystayaal waa naga intaas qalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownay baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa uu mar kale ka dooday sharciga la dagaalanka argagixisada ee hore golaha wasiirada dowladda federaalka ay ugu gudbiyeen sharcigan ayaa maanta waxaa la mariyey akhriska labaad waxaana fursad loo siiyey qaar ka mid a xildhibaanada in fadhigii maanta ay ka jeediyaan doodaha ku aadan sharcigan waryaheena v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixinta noo soo diray xildhibaanada baarlamanka golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaa maanta dood adag ka yeeshay hindisi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo maalintii labaad horyaala hindisi sharciyeedkan ayaa waxaa golaha u soo gudbiyey wasaaradda amniga gudaha soomaaliya waxna uu aqalka hor yimid xilli xasaasi ah oo ay dowladda soomaaliya dagaal kula jirta ururka al-shabaab guddiga arrimaha amniga u qaabilsan golaha shacabka ayaa soo bandhigay doodooda ku saabsan muhiimadda uu sharcigan leeyahay iyo waxyaabaha ay iyagu ka bedeleen xildhibaan mahdi maxamed guuleed oo guddigaasi ka tirsan ayaa golaha shacabka u sharaxay waxa uu hindisay sharciyeedkan sida gaarkaa u quseeyo qodobka saddexaad faqradiisa saddexiyo tobnaad waxaanu soomaaliy waxaanu soomaaliyeynay ereyga aseendo oo ah dhulbeereed qodobka sagaalaad waxaanu ku kordhinay fal argagixiso ah fal argagixiso oo ah qafaalasho iyo xoog haysasho qof ama dad qodobka saddexiyo tobnaad ciqaabta iyo ganaaxaha waanu kordhinay faafinta been abuurka ah buu ka hadlaya marka haddii imanka qof uu kaa faafiyo been abuur oo yidhaha qofkaasi waa argagixisa ama waxaasu ka shaqaynaya oo qof ka faafiyo waxaanu idha hal sanno ilaa saddex sanno ayaa la ganaaxayaa ayaa la xidhayaa toban kun ilaa shan iyo toban kun oo ganaaxana waa lagu dhufanaya marka qodobka intiisa dambana dib ayaanu u siiqaynay qodobo badan ayaanu ku samaynay siiqo toosin iyo dib eegis qodobka shan iyo tobnaad oo ka hadlayay shirqool sharci waxaanu ku bedelnay shirqool iyo abaabul dembi xildhibaan mukhtaar axmed saajid oo ka mid ah mudanayaasha aqalka ayaa waxa uu golaha u sheegay in si quto dheer loo lafaguro sharcigan inta aan la ansixin isaga oo qodobada qaar ku tilmaamay kuwa ay ka imaan karaan in dhibaatooyin ay ka soo gaaraan shacabka qodobka soddon iyo labaad hanti la wareegista marka uu ka hadlaayo waxaa la leeyahay waxaa koox iyo qof kooxda hantida loo ururiyey ama ay maamulaan ha lala wareego anigu ma diidani laakiin qofka a waxaa la leeyahay waxaa lala wareegayaa hantida uu maamulo ama loo haayo haddii uu maamulo hantidaas waxaa dhici karta muxuu la dadamayaa inuusan lahayn asagu hanti uusan lahayn uu maamulayo keliya qofkii maskiinka ahaana uusanba ogeyn ninkan inuu argagixiso yahay hadde xaq islaameedaa lala wareegay saxna ma aha sidoo kale qofkan maalanba waxaa dhici kartaba asbaxa irhaaban bacda an kaana qad malaka almaal yacni hantiuu haystay kadib uu argagixiso noqday tusaale ahaan hantidiisi waa lala wareegay carruurtiisa yaa xuquuqdooda biilaya yaa bixinaya carruurta xaqay leeyihiin oo isaga uu lahaa waa lagama maarmaan in meesha lagu soo daraa marka diiniyanna waa in loo fiiriyaa oo culimo lala tashtaa axkaamta waxyaabaha ka dhalanaya qodobka soddon iyo toddobaad faqradiisa koowaad iyo labaad labaadaan u dan leeyahay waxay leedahay saraakiishu waxay geli karaan guryaha waaran la-aan way baari karaan waa kaasa guddigii marka waxay dhaheen mataqaanaa waa waxbaan ku kordhinay dhaheen waxay dhaheen waxaan ku kordhinay marka ay rabitaankooda gaaraan bay waaran doonanay war rabitaanka waaba la gaare waaran yaa loo doonanay xildhibaan cabdilatiif muuse sanyare oo ka mid ah guddiga amniga ee golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in hindisa sharciyeedkan ay geliyeen la tashiyo badan iyagoo la kaashaday khuburo amni iyo sharci yaqaano waxna uu meesha ka saaray inuu jiro walaac amni oo laga qabi karo sharcigan waxaan ka ilaali maadaama uu qolo khaas oo dambiilayaal oo mujrimiina u socdo in ixtimaalaad la kala deliishada laga helo looyarada iyo iyo iyo xaakimka corruptionkaaba meeluu ka galaan ka diidin waa ka adkayna waxaan ka ilaalinay oo kale sharciga kale uu kaga gedisan yahay wuxuu sharciga kale sharciyadu leeyahay sharciga lixdankii oo xabka ciqaabta soomaaliyeed xabsiga intaasa iyo lacagu dhiganta isagana meesha waa ka saar wixii lacagoo aan ku aragno ama adi waa ka saara waxaanu ka dhignay iyo oba kusii kordhin wuxuu leeyahay waxa la yidhaahdo wa yidhaahdo ciqaabaad u gaar ah oo dee dunuub u gaaru leeyahay oo argagixisadu waa og tihiinoo waxay waxay sameeyaan ficillo u gaar ah mid maaliyadeed mid afduub mid dil mid qarxin mid jaajuusid marka ciqaabaadkiisao dhan waa ciqaabaad argixisada gaar u ah aad buuna muhiim waktigan hadda aynu joogno oo ugu yahay waxaan wax ka bedelay baaristoo kale waxaa u qoran sharciga habka ciqaabta saban qofka in maxkamadda la geeyo sideed iyo afar sac gudahood qof argaxiso lagu soo tuhmay sideed afar sac gudahood haddii la geeyo oo ay dhiciba karto inuusan dembi lahayn waa inuu helaa wakti lagu baaro ama qofka laftiisa waxaaba laga rabaa macluumaad qofka argixisada la qabto waa in macluumaad laga helaa hinti sharciyeedkan ay u harsan tahay akhrintii saddexaad haddii uu aqalkan meel mariyo waxa uu ka dhigan yahay inay oggolaadeen sharci kale oo xasaasi ah iyagoo horey u meel mariyey sharciga nisa oo ay horey u soo gudbisay wasaaradda amniga gudaha soomaaliya iyo hindis sharciyeedka cunaqabataynta maaliyadeed ee cayiman oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda hindis sharciyeedka la dagaalanka argagixisada ayaa waxa uu ahaa mid aysan horey far ugu qaadin baarlamankii dalka soo maray laakiin waxa uu hadda golahan hor yaallaa xilli xasaasi ah oo ay dowladdu sheegtay in al-shabaab ay kala dagaalamaysa dhowr jiho ay ka mid yihiin dhanka ciidamada iyo maaliyadda cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa dhagax dhigay waddo isku xiraysa kismaayo iyo afmadow oo boqol iyo labaatan kilomitir ah waxaana uu bogaadiyey howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka bilowday jubbaland madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo gebagabeeyey saaka safarkiisa kismaayo ayaa lagu wadaa in wax badan uu ka qabto xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee ka jira gobolka gedo isagoona ballan qaaday in muddo kooban uu ku xallin doono faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa intii uu joogay waxa uu kulamo kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka gado ee ku sugan magaalada kismaayo iyadana ujeedka madaxweynaha u yimid magaalada kismaayo ay ahayd taabagelinta howlgallada ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kale sidii loo soo gebagabayn lahaa khilaafaadyada siyaasadeed ee ka jira gobolka gado ee u dhexeeya maamulka jubbaland madaxdiisa sare iyo sidoo kale maamulka gobolkaasi kaasi oo taagnaa muddo ka badan saddex sano madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa si wadajira u dhagax dhigay waddo boqol iyo labaatan kilomitira oo isku xirta kismaayo iyo afmadow taas oo maalmihii u dambeeyey howlgallo xooggan ay ka wadeen ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka sidoo kale madaxweynaha ayaa dhir ku beeray xarunta aqalka martida ee madaxtooyada ee magaalada kismaayo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ka hor inta aanu ka amabixin magaalada kismaayo ayaa bogaadiyey howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya magaalada kismaayo duleedkeeda isagoona bogaadiyey howlgalkii u dambeeyey oo ay galinkii dambe ee shalay ay qaadeen ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa jubbaland kaa oo ka dhacay meel u dhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose halkaas oo dagaal xooggan uu ku dhex maray ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo dhinaca iyo al-shabaab bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta waxaa noo soo gabagabowday booqashadii gaabneed ee aan ku nimiday dowlad goboleedka jubbaland dadka reer jubbaland iyo mas-uuliyiintooda madaxdooda dhammaan waxaan uga mahad celinayna soo dhaweyntii intaa kadib degaanka dowlad goboleedka jubbaland caasimada kumeel gaarkaa ee kismaayo waxaan kusoo aragnay runtii wax aada iyo aada loogu farxa horumar badan ka muuqdo haddii ay tahay xagga dib u dhiska iyo haddii ay tahay dib u xoreynta waxaan aada iyo aada u hambalyeynaya u bogaadinaya ciidamada qalabka sida haddii ay yihiin kuwa federaalka haddii yihiin kuwa dowlad goboleedka intaba daraawiishta jubbaland ciidanka madaxtooyada jubbaland iyo ciidamada danab iyo ciidamada s n a ee halkan jooga xoogga dalka soomaaliyeed intaba shaqo aada iyo aada iyo aada u weyn oo ay ugu dambeysay shalay oo jimcaheedu halkan joognay howlgalladii ay galeen iyadoo ay jimco tahay howlgalladii ay galeen iyo guulihii ay kasoo gaareen iyo dhulkii ay shalay ay tageen madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay haddii lasii wado dadaallada soconaya in ay deegaanada guud ahaan ay gacanta ku dhigi doonaan ciidamada waa sida uu sheegay yacni deegaankan dib u xoreynta si fiican ayay uga socotaa waa deegaan runtii dadkiisuna isu tashadeen inay hore u socdaan waan bogaadinayaa waan xambalyeynayaa dadka reer jubbaland iyo mas-uuliyiintooda iyo madaxdooda intaba sida hadda ay wax ku wadaan iyo dadaalada ay wadaan haddii ay sii wadaanna ilaahay idankiis mar aan dheerayn deegaankan khawaarijta waa ka madax banaanaanaya dowladda federaalk ee soomaaliyana qaybtaas ay hadda uga jirto dadaalka ka socda deegaankan way sii xoojinaysaa wayna sii kordhinaysaa haddii alliira halkan waxaa jooga ciidamo iyo mxuu ahay xeryo tababar oo la diyaariyey oo runkii ciidamadii kasoo baxayna ay aada iyo aada howlgaladooda iyo waxqabadkooda loogu bogay hambalyaan leeyahay muxuu ahay dowladda jubbaland iyo hawsha ay qabatay iyo dadka reer jubbaland sida ay heeganku ugu yihiin intaba ka ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa in guul ay kusoo dhammaato howlgallada deegaanka ka socda booqashadeennana booqasho guuleed ayay ahayd waxaan soo dhagax dhignay wadooyin cusub waxaan soo booqanay meelo kala duwan dadka reer jubbalandna waan la hadalnay iyo dadka soomaaliyeedba halkan intaan joogay tan iyo markii madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya uu soo gaaray magaalada kismaayo ayaa waxa uu ka waday magaalada kulamo kala duwan oo uu la yeelinayay mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka iyadoona la filayo in gobolka uu ka bilowdo howlgallo xoogan oo lagula dagaalamaya al-shabaab kaas oo la filayo in dhowaan uu ka bilowdo deegaanada jubbaland aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland ku tegey booqasho la xiriirta dardargelinta dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo xalinta khilaafka muddada dheer ka oogan gobolka gedo xasan sheekh maxamuud ayaa dadka jubbaland ugu baaqay midnimo iyo is-aqbalid isagoo dhinaca kalena sheegay inuu tegayo gobolka gedo oo uu dhigayo gogol nabadeed si xal looga gaaro khilaafka saddexda sano soo jiitamayey loona helo jubbaland heshiis ah dadka reer jubbaland ugu dambayntii waxaan kula dardaarmayaa midnimo isundhugnaan is-aqbalid kuma rabo kuma rabay leedahay wax kale waree adiga kuma raba haddaan ku dhaho waree adigana kuma rabaad i leedahay hadda kuma rabayo kuma rabanayo dhexdooda waxa ka soo dhalanaya waa la garanaya kuma rabayaan lasdhihin si kastoo anigugu caraysanahay inaan kula fariisto wax iga xarimaya ma jiraan onkura walaalow a b c d aan kaa tirsan annaguna inaan maamulka iyo hoggaanka iyo golayaasha jubbaland ay leedahay inaan saacidno oon garab istaagno oo aan wax la xallinno oon wax la fududayno ayaan diyaar u nahay laakiin awooddii iyo shuruucdii iyo xuquuqdii dowladda jubbaland ay lahayd inaan qaadno oo aan annagu ka qaadno oo waxba garamaysaan annagaa idiin hayna anaa diyaar uma ahin jubbaland qabaa'il soomaaliyeed oo deggan oo tiro badana isugu yimidaan ku heshiiyey tabashooyin waa jiraan waana jirayaan kuwa maanta jira haddii la xaliyana kuwo kalaa birri imaanayo kuwo kalaa maalinta kaba imaanayo way jiraan dacwooyin badan eedo badan laakiin jubbaland u gaar maaha puntland haddaan tago eedahaas waa jiraan galmudug haddaan tago waa jiraan hirshabelle haddaan tago waa jiraan koonfur galbeed waa bataan shalay muxuu ay ka imaanayna dowladda federaalka dhexdeeda haddaad istaagto waa ka jiraan waa waa jiraan laakiin waxaase xalinay u baahan yihin iyo waxayn ugu dambayntii marka waxaan idiin rajaynayaa ina waxaad xalin annaguna diyaaraan idiin nahay mashruuca gobolka gado diyaaraan u nahay waa waa xallinaynaa waa waa tegaynaa waa dhex fadhiisanaynaa dadka waa dhegaysanaynaa tabashooyinka ay qabaan wixii daaw oo lagu leeyahayna maya kan iyo kan adikaa laydinka rabaa waa leenahay wixii dad kale uga maqanna war waxaana ka maqan dadkii hala dhegaysto oo ha laga jawaabo oo hala tixgeliyo waa leenahay ilan dadkanagii oo isku toosanaan rabnaay walaalayaal guul iyo khayr insha allahu tacaala soomaaliya nabad ah soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la-ah haddaan heshiis noqon weyno dunida lama heshii karno annagu horta aan heshiino kadib aan dunida la heshii karna
dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan daahfurtay imtixaan laga qaadayo siddeed kun oo macalimiin ah kuwaas oo saddexda kun ee ugu sarreysa ay macalinnimo u qaadanayso wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya si ay wax uga dhigaan in ka badan toban iskuul oo dowladda ay maamulayso inkastoo ay jiraan caruur badan oo soomaaliyeed kuwaasoo aan aadin iskuul sababo la xiriira waalidka dhalay oo aan awoodin iyo meelaha ay ku nool yihiin oo uusan ka jirin adeeg waxbarasho haddana ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo daafuray imtixaanka macalimiinta ayaa sheegay in tallaabadan ay fursad fiican iyo guul u tahay shacabka soomaaliyeed isagoo fariinna u diray macalimiinta imtixaanka gashay
maanta waxaa imtixaanka gelayso siddeed kun oo macallin oo soomaali ah oo siddeeddaa kun qof waliba uu rabo inuu ka mid noqdo saddexdaas kun waxay ku gelayaan labiyo labaatan goobood iyo koob iyo toban magaalo magaaladan caasimadda ah toban meelood ayaa laga gelayaa inta kale waa dowlad goboleedyada fursad fiican ayay u tahay shacabka soomaaliyeed waa guul waxaan rabaa marka inaan idhaahdo macallimiintaas ku guulaysan doona inaan idhaahdo hambalyo hordhaca inaan u diro waxaa kaloon u sheegayaa inay ogaadaan inay mas-uuliyad qaadi doonaan waxay ku shaqayn doonaan oo la siin doonaa mushahar laga soo arooriyey hooyada soomaaliyeed ee bannaanka la fadhisaa yaanyada iyo dhowrka xabeen muuska marka mas-uuliyaddaas ayaa fuuli doonta haddii ilaa yidhaahdo waxaana rajaynayaa inay ogaadaan in laysdabageli doono laysku xisaabtami doono hooyadaas wixii laga soo qaaday inay waajib tahay in canugeeda inuu wax ugu barto gabadheeda inay wax ugu barato inay waajib tahay maanta waa maalin weyn waa maalin qiimo badan waa maalin kale oo aan gaadhnay guul la taaban karo oo hididiilo aad u wanaagsan leh waa maalin farxad ay u tahay waxbarashada soomaaliyeed ubadka soomaaliyeed iyo waalidka soomaaliyeed waa maalin muujinaysa mustaqbal ifaya oo dalkeenna uu cagta saaray runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay uguna mahad celinayaa wasaaradda oo uu hormuud ka yahay wasiir faarax
haddaba saddexda kun ee macalin maxay ka bedeli karaan ama ay ku soo kordhin karaan waxbarashada soomaaliya su-aashaasi ayaa idaacadda v o a ay weydiisay wasiirka waxbarashada ee soomaaliya faarax cabdulqaadir oo isaga howshan hogaaminaya
runtii sida aynu qorshaynay de waa bilow oo hadda iyadoo saddexda kun keliya wax weyn ma bedeli karta laakiin waxay bilow u tahay in tirada ay sii korodho oo sanadkan gudihiisaba laga yaaba in tiradu sii korodho sanadka dambena way sii kordhi doontaa haddii ilaahay yiraahdo aniga oo rajo weyn ka qaba in xaaladeena amni iyo xaaladeena dhaqaalaba ay kasoo reynayso marka loo fiiriyo sanado hore sidii aan ahayn saddexdaas kun waxa ay waxbari kartaa ilaa iyo in ka badan boqol iyo konton kun oo arday oo aan hadda maanta waxbarasho haysan ujeedada dowladdu ay u bixinaysana mushaarkooda waxaa weeye in ay wax ka dhigaan iskuullo ay dowladdu leedahay oo ardaydu ay lacag la-aan wax ooga bartaan marka taasaa iyaduna ah wax cusub oo oo soo kordhayo waxaa intaa sii dheer in mudnaan gaara la siinayo deegaanadii hadda la xoreeyey ee shabaabka laga xoreeyey khawaarijta ah in gobollada dalka la gaarsiinayo oo aanay ahayn hal magaalo keliya iyo iyo magaalooyinka waaweyn waxaan aada iyo aada iskugu dayi doonaa in deegaano aanan waxbarasho helin muddo dheer oo dhowr iyo toban sano ama labaatan sano ah in markan ay heli doonaan fursad ay ku helaan macalimiin deegaankooda timaada oo ardaydooda waxbarta oo duruufaha ay ku nool yihiin la qaybsata
ugu dambeyntiina wakiillo ka socday dalalka qatar soomaaliya turki imaaraadka carabta u k iyo maraykanka ayaa toddobaadkan magaaladan washington ku yeeshay kulan looga hadlay ammaanka soomaaliya dowlad dhiska horumarinta iyo ahmiyadda gargaarka bini'aadanimo war-saxaafadeed ka soo baxay kulanka oo ay faafisay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in dalalkan ay taageero u muujinayaan dadaalada ay soomaaliya kula dagaalamayso argagixisada waxay sheegeen inay isku raaceen in la mideeyo kaalmada amni ee caalamiga ah ee la siiyo soomaaliya iyo in la xaqiijiyo gargaar xasilin ah oo la gaarsiiyo deegaanada laga saaray kooxda al-shabaab qoraalka ayaa intaasi ku daray in dalalkan ay ka go-an tahay inay taageeraan dadaalada soomaaliya ee ku aadan buuxinta halbeegyada xakamaynta hubka iyo rasaasta si golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si buuxda uga qaado cunuqabataynta hubka ee saaran soomaaliya dalalkan ayaa ugu dambeyntii sheegay inay isku raaceen in muddo saddex bil gudahood ay kulan kale ku yeeshaan magaalada dooxa ee dalka qatar si loo sii wado wadahadallada ku aadan soomaaliya
aada ayuu u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo soo jeedinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka markana waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha kusoo dhowaada barnaamijkii heesaha laha ee hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya waayahay ibraahim dhambaalka ugu horreeya haddii aad ii dirtay waata waxba kama qabo waxau naga soo gaaray hooyo mako sheekh axmed iyo hooyo faadumo caliyo wakuusow iyo abti aadan xaaji ibraahim iyo abti maxamed nuur xaaji iyo abti sayid ibraahim xaaji iyo abti sayid cumar xaaji ibraahim iyo abti faarax xaaji ibraahim iyo habo faadumo xaaji ibraahim habaryaar xabiibo xaaji ibraahim iyo habo qadro xuseen muuse iyo habo xakiima mustafa caalin iyo habo nasro xaaji ibraahim dhammaan reer xaaji ibraahim cusmaan oo idil waxay tahaniyad dhalasho oo farxad badan ay ku dheehan tahay u dirayaan sheekh xasan sheekh ebow iyo marwadiisa qaaliga ah xaniifa xaaji ibraahim oo ay gabar igu dhalatay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishii janaayo ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatan ducada waa xaggiina baa layidhi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo gabadhaasi ku dhalatay magaalada muqdisho tii soo weynaata korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin waxaa dhambaal uu nooga yimid fartuun ibraahim aanise ibraahim iyo farduuse ibraahim faadumo ibraahim nadiifo ibraahim yaasiin ibraahim cabdiqaadir ibraahim sulaymaan xasan injineerka iyo cabdiweli faarax bare salma maxamed cabdulaahi iyo hooyo khadiijo xasan mursal dhammaan asxaabta waxayna jecel yihiin inay halkan taaneed ka gaarsiiyaan maxamed ibraahim macalimow iyo shukri cali aadan oo gabar ay ugu dhalatay dhadhaab dhagaxley gabadhaasi oo loo bixiyey nashaad maxamed waxay leeyihiin ducaduwa xaggeena waxaan leenahay nashaad noqod tii soo weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta caasha noo soo qaba heesta ugu horreysa waa tahay heesta ugu horeysa ee barnaamijka ee toddobaadkan dhegeystayaasha aanuu hayno ibraahinow waa heestaan kudhageedu yahay qormo codadka labada fanaan cabdisalaad aadan beer dilaacshe iyo xaliimo khaliif magool
ee xare duuqarisaad qamarey quruxdeeda leedeequrmaruub helayo uu qaaniidee ee xare duuqarisaad qamarey quruxdeeda leedee qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee qanjidho laegtaye kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee qanjidho laegtaye kama uu qadinine markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamoyaay legede markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamoyaay legede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda genya qayrabaahow loo qaaday heesaa qutunkeeda leey dayax qadimaadiisii aan caadku qariniyo cirko sagalkuu qaydmiyo qurashtii haweenkaay qadiimadiisii aan sagaalkuu qariniyo cirko sagalkuu qaydmiyo qurashtii haweenkaay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabbaaryada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole qadafku hadlimaaye amantaan ku oqiray
qormo iyo codadka beer dalacshe iyo magool ayaan intaas uga gudbaynaa dhambaalada markana aan hayno tan gacanta aan ku hayo waxa ay naga soo gaartay hooyo deeqo axmed cali waxay ku magac dheer tahay qase iyo habaryar salma dhagajuun iyo dhammaan reer axmed cali qase awoowe cabdiraxmaan cabdi faarax iyo naciime yuusuf axmed niya iyo sidoo kale asxaab kaloo fara badan oo aan la soo koobi karin baa la yidhi iyaga oo isku duuban waxa ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda siciid saalax cabdiraxmaan iyo miftaax cabdi faarax oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskaasi allaha ka dhigo midkii loo ayo owlaad baariyana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waxaa dhambaal uu naga soo gaaray axmed khaliif ismaaciil iyo maxamed xasan carab iyo doctor kadar axmed saalax iyo geedi warsamo aadan kadar axmed diyaad malaaq cabshir cumar xuseen kamadare iyo nasteexa khaliif ismaaciil iyo ismaaciil cabdi shukri liin yarow nuurow iyo cilaamo maxamuud xasan iyo qadar aadan bare iyo waalidiinta waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan maxamed xasan ibraahim iyo kawsar aadan cali oo arooskooda uu ka qabsoomay xerada qaxootiga dhagaxley waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara eebna uu kala siiyo owlaad qeyr qabta heesta labaad een dhegeystayaashan uu soo qabanayno waa codadkii muuse ismaaciil qalinle iyo kasi xaaji aadan caashaqa aan wadaagno
ubaxa caanka ee caynba caynka udir carfi lagabo sida ubaxa caanka ee caynba caynka udir carfi lagabo ama mariyo caadki dirto casan kaliile dudu amamaniyo caadki dirto casan kaliile dudu kaysoo curi amba geedka culiga oo weelka caana aweysu markuu meliye amba geedka culiga oo weelka caana aweys markuu mariye caafimaadka noloshiyo hawa qurux laguusi iskaguna ku marashi caafimaadka noloshiyo hawa qurux laguusi
jecalkuu culusiyo aran looga heesaa caykanlo amaana jecalkuu culusiyo aran looga heesaa caykanlo amaana
cusubkiidoomu wacan sida warab caaliliyo amba ciidda daabka cusubkiidoomu wacan cirbiyatiinjoogiyo cabaaryahaga lugutiyo garaaraha isceliyacirbiyatiinjoogiyo cabaaryahaga lugutiyo garaaraha isceliya yaybadcaarta mistiyo camal iyo jacaylkii iyo ruguma heesee camaliyo jacaylkee iyo ruguma heesee
dhambaaladii mar kale haddaan dib ugu noqonnana dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a soomaali waan idin salaanay baa la yidhi kadib waannu idinka qaadna annagana kadib baa la yidhi waxaa tahaniyad dhalasho aannu halkan uga diraynaa cabdulaahi ronow muraal iyo xabiibo macalin oo ay gabadh ugu dhalatay degmada qansax dheere gaar ahaan korombood waxaanan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaaro noqo ti dalka dadka iyo diintaba waxtar lahayd annaguna aamin ayaan leenahay dadka dirayana waxaay kala yihiin baa la yidhi aabbo manuur xasan cali iyo hooyo ruqyo sheekh maxamed dhuub iyo hooyo nuurto maxamed nuur iyo hooyo salaado maxamed nuur iyo hooyo batuulo manuur iyo abti kuusow manuur iyo rashiid roonow mursal iyo ruqyo roonow mursal faadumo kuusow manuur iyo manuur kuusow manuur dhammaantood waxay leeyihiin cabdulaahi ronow muraal iyo xabiibo macallin gabadhaasi ugu dhalatay degmada qansax dheere gaar ahaan korombood allaha ka dhiga tii soo weynaata korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tartaa aamiin heesta kale ee toddobaadkan aan idiin haynana waa heestaan kula geedu yahay hoodi iyo nasiib codkii siraad cabdulla
obaan bislaatayo wareeraha caaleen kule
dambaalkanna waa dhambaal gaaban oo si qurux badan loo soo qoray waana tahaniyad dhalasho dadka dirayana waxa ay kale yihiin sacdiye xasan yuusuf sucaade xasan yuusuf cabdiweli xasan yuusuf iyo faadumo xasan yuusuf iyo cabdulaahi maxamed nuur iyo faadumo maxamed nuur iyo maryan maxamed nuur iyo maamo nishay macalin nakerow iyo maamo xaawo maxamed huud iyo sulaymaan sheekh xasan dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho oo wacan u dirayaan xasan xuseen buute iyo zaharo maxamed nuur oo ay gabarh ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley ee ku taalla dhadhaab gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi salma xasan xuseen buute ducada waa v o a baa layidhi salma waxaan leenahay koroo kaalin qaad oo tii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tartana rabbi ha kaa dhigo waxaa dhambaal uu naga soo gaaray hooyo deeqo axmed cali habar yar salma dhagajuun iyo dhammaan reer axmed cali qase cabdiraxmaan cabdi faarax naciimo yuusuf axmed niya iyo asxaabta dhammaan waxay jecel yihiin inay hambalyo halkan ka gaarsiiyaan saciid saalax cabdiraxmaan iyo miftaax cabdi faarax oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda kuwa isku waara ee banahayda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin
ma ogtaay ayaankii ilmadu kaa dahayse indhahaaga qoysa inayay xasuusto urkaanka oyo wankaa shahaate waxaad igu abuurtaa laadi kariisa waaye waxaad igu abuurtaa laadi kariisa waaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine haa noqo kumaan ilaawine u aruuryadiida amaa u jawaabari cidanka subaxdii wadii isinka waxaad igu abuurtaan laadi kaysan waaye waxaad igu abuurtaa laadi kaysan waaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine aa noqo kumaan ilaawine Thank you.
guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ayaa intaasi ku eg waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daadurey iyo aniga oo ah casho ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ma ogtahay afkaygii inuu ahaa masjido ayada quraaniyo ammaantaada mooye arrin kale inuu fulo ogolaani waayaan waxaad igu abuurtaa saadkaysa waaye waxaad igu abuurtaa lacadkaysa waaye ammaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine aa noqo kumaan ilaawine ma qobtaay sidii aqal magaalo aroosiyo id loogu talagalay ama ubaxa dayreed wadii udgoonto imaanka deeqdeed waxaad igu abuurtaa laadkaysa waaye waxaad igu abuurtaa laadkaysa waaye ammaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine aa noqo kumaan ilaawine ma ogtaay ayaan tihi ilmadu kaa dayse indhahaaga qoysaa inayay xasuusto urkaanka ooyo wankaa shahaatee waxaad igu abuurtaa saadkaysa waayo waxaad igu abuurtaa saadkaysa waayo ammaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine aa noqo kumaan ilaawine ilmadu kaa dayse indhahaaga qoysaa inayay xasuusto كان كأويو وان كان شهاتي waxaad igu abuurtaa saacadkay dawaayo waxaad igu abuurtaa saacadkay dawaayo ammaanada ilaahay noqo kumaa
heestaasina waxaa ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee idaacadana galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
ma ogtahay ayaan tiri ilmadu kaa dayse indhahaaga qoysa inayay xasuusto urkaanka ooyo wankaa shahaate waxaad igu abuurtaa saacadkay dawaayo waxaad igu abuurtaa saacadkay dawaayo ammaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine aa noqo kumaan ilaawine
Thank you.